xaafadda Hillac ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga hirgeliyey akademiyadda burqad taas oo lagu baran doono culuumta sayniska iyo tiknolojiyadda maadooyinka ah ay bixin doonto akademiyadda la hirgeliyey ayaa waxaa ka mid ah xisaabaadka maadooyinka sayniska iyo kombiyuutarka iyo culuum kale aas-aasaha akademiyadda burqad cabdulaahi cabdi isaaq ayaa ka warbixiyey baahida keentay inay xarunta waxbarasho ka hirgeliyaan magaalada beledweyne aas-aasaha dugsiga burqad academy for science and technology aan ka hirgelina bishan xaafadda howlwadaag laanteeda hilaac waxaan u aas-aasin dugsiga baahiyo markaas aan aragnay inay ka jirto xaafadda maadaama aqoonta loo baahan yahay xilli kasta ama ayba tayba lafdhabarta nolosha aanan laga maarmeynin sidaas daraadeed markaan aragna baahiyaa markaas xaafaddaas ay u qabto ayaan aas-aasan dugsigaani oo aanan rabna inaan inaan ku soo saarno arday tayeysan oo yani bayska ka dhisan ee u baahan waxbarashada aan marka aan maskaxdooda aan ku kobcino waxbarasho si jiilal nadiif ay usoo baxaan marka waxyaabaha maadooyin yani dugsiga waxa uu bixiy waxaa ka mid ah luuqadaha ayaan bixinaa inday ahaan lahayd ingiliish iyo soomaali iyo carabi sidoo kale waxaan bixinaa scientific subjectiska maadooyinka cilmiga math iyo physics iyo chemistry biology sidoo kale caafimaadka qeybihiisa kala duwan ayaan bixinaa hadda isugu horeya fast science iyo fetal science iyo communicable disease iyo gynecology nutrition iyo malnutrition iyo immunization sidoo kale iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaan bixinaa advancing special course yani oo advancing math iyo public speaking iyo computer waxyaabahaas ayaan bixinaa xaafadda hilaac ee magaalada beledweyne ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay goobaha waxbarashada kuwaas oo ka qayb qaadanaya kobaca waxbarasho ee ka jira xaafaddaasi